بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله walaalihiin في manhaji online waxay idiinsoo gudbinayaan muxaadarooyinkan cilmiga ah oo ka baxaya annadwaة اlcilmiya oo magaceeda la yidhaah alsalafiyatu manhajun rabbaaniy wa waajibun sharciy xalaqadaanne waa xalaqadii koobaad
dadkeenan af soomaaliga ku hadla iyo beledkeenan dadkeenan muslimiinta ah maraaxil kala duwan bay soo mareen xagga dacwadda xaalado runtii kala hooseeyey ayay soo mareen waxaa jirtay xilli suufiyadu ay waddankeenna ka ahayd madaahibta ugu xooga badan dacawaad kale ayaa ka dambeeyey iyo madaahib haba ka duwanaadaan magac ahaan iyo muctaqad ahaan meelaha qaarkood laakiin iyaga laftoodu hadimooyin waaweyn iyo dhibaato waaweyn u soo hooyey dadka soomaalida ah meel kastay joogaan waxa sheekhu isagoo runtii inaga da-weyn maraaxil fara badan oo dacwaddu soo martayna goobjoog u ahaa uu wax inooga taaban manhajkaa salafiga ah iyo raadkuu ku leeyahay waddankeenna ubadkeenna amnigeenna cilmigeenna iyo nolosheennaba waxaan aada u rajeynayaa inaad aada u faa'iidaysataan oo aada si fiican u dhegaysataan dhammaan muxaadarada nadwada oo dhanna dalabatulcilmiga waxaa laga codsanayaa inay masaa'ilkan fahmaan oy dabdiyaan oo ay qoraan oy nashriyaan sheekhu ha ku soo dhowaado jazaahu allahu khayran khayra aljaza
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan filayaa hadalka intiisii quruxda badnayd waxaa qaatay labada sheekh oo si wanaagsan u faahfaahiyey oo si wacan u qeexay dacwa salafiya waxa ay tahay xaqiiqadeedu waxaanan filayaa luqad la fahmi karo inay idinku sheegeen waxaana wanaagsan qofku inuu cilmiga marka loo sheegayo inuu bikulli ikhlaas tajarud uu u dhegaysto inuu faa'iidaysto inuu u dhegaysto inuu xaqu hadduu soo galo oo xaqu soo gaadho inaanu radin waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu kibirka ku sheegay inuu yahay batarulxaq waqamtu nnaas xaqa oo qofku uu diido inuu aqbalo iyo dadka oo uu yaso oo xaqiro waxaa laga yaabaa dadka badidiisu inay u yaqaanin kibirka inuu yahay xaqiraanta qofka horaalka aad iska weynayso inay u yaqaaniin laakiin nebigu calayhi isalaatu wasalaam kibirka labadiisa nooc wuxuu hormariyey qofka xaqa ishortaaga ee aan qaadan ee dafciyo ee joojiya iska riixa kaas ayuu qof mutakabira inuu yahay ayaa uu sheegay suwar badanna waa leeyahay mar gaara laga yaabaa in sha allahu tacaala in laga waramo haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu cumriga noo barakeeyo oo culimmada beledku ay arrimaha iyo kuwa la midkaa ay sheegaan markaan ku soo dhowaado mawduucan hadda ay culimmadu igu soo wareejiyeen oo ku saabsan dacwa salafiya iyo raadka wanaagsan ee ay ku leedahay geyigeennan aynu maanta ku nool lahay gaar ahaan iyo waddanada kale muslimiintu ay ku nool yihiin runtii kama warrami karno raadka ay dacwa salafiya ku leedahay caalamulislaami dhammaantii waayo kaas wuxuu u baahan yahay wakhtiyo badan in laga warbixiyo in laga taariikheeyo goob kasta iyo beled kasta iyo waxa weeyaan tuulo kasta waxaa laga yaabaa in ay joogaan dad ducaad ah oo culimo ah oo ku baaqaya dacwada xaqa ah oo u taagan oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam wadiifadii uu hayay hay haya oo nebiga ku dayanaya oo dacwaadka kaleo dhan dadka ugu yeedhaya oo kitaabkii sunnada dadka ugu baaqaya wa calaa manhaji salaf isaalix markaan ku sheego erayo kooban ereyga koowaad waxa weeye dacwa asalafiya raadka koowaad ee muuqday ee la wada ogsoon yahay ee qof kasta oo maanta jooga uga markhaati kacayo qof mukhaalif oo diidan iyo qof muwaafiq oo ogol waxa weeyaan inay tahay dacwadda xaqa ah ee soo xifdiday ee xambaartay alkitaab wasunna wa calaa fahmi salafi asaalix nabiguna calayh isalaatu wasalaam waxa uu yidhi yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cudulu markaa inay xamalad cilmigii xambaareen markii dad fara badan ay iyagu danahooda gaarkaa raacdeen ama dacwaad kale oo mashbuuha oo aan la garanayn in ay ku baaqeen cilmigii la kala dhexlay salafan can khalaf inay iyagu xifdiyeen marka ugu horeysa oo ay nashriyeen oo baahiyeen oo dadka ugu yeedheen taas waa qodobka asaasiga ah ee maanta muuqdo weeye ee qof waliba ogsoon yahay cilmigaa ay faafinayaan waa cilmi ku dhisan kitaabka iyo sunnada oo ay ugu horeyso caqiidada saxa ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala in keligii la caabudo shirkiga iyo bidacana la iska ilaaliyo cilmigaas wuxuu leeyahay saddex rakiisadood buu leeyahay ama saddex rugni buu ku taagan yahay midi waa kitaabka qur-aanka ah midina waa sunnada nabiga calayhi isalaatu wasalaam rakiisada saddexaadna waxaa weeyaan maa kaana calayhi asalaf asaalix salafu asaalix wixii ay ku sugnaayeen cilman wa camalan inay dadka cilmi looga dhigo ilaahay baana tabaaraka wa tacaala ina faray itibaaca saxaabada qofkii ka baydhana waciidkii sheekhu u akhriyey ayaa uu la kulmayaa haddii raxmadda ilaahay tabaaraka wa tacaala aanay soo gaadhin cilmiga ay nasriyeen dacwa salafiya ay nasrisay raadkeedu wuxuu ka muuqdaa xalaqaadka cilmiga ah ee masaajidada ka socda laylan wa nahaaran oo ay akhriyayaan oo ay noolaynayaan kutubtii salafka oo ay ugu hor ugu horeyso kutubta ictiqaadka oo ay ku xigto tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo ay ku xigaan axaadiista nabiga sala allahu alayhi wa aalih wasalam iyo aahaartii saxaabada laga wariyey in ay akhriyaan oo ay ka mid tahay fiqiga ku dhisan kitaabka iyo sunnada lagu dhisay la ictimaaday uu ka mid yahay oo ay ka mid tahay luqadii carbeed oo dib loo nooleeyey kadib markay ku dhowaatay inay dhimato luqat lqur'aan waxay fureen macaahid sharciya oo culumta shareecada keliya lagu barto iyagoo ka ilaaliya wax shirki ah oo culumtii kale ee ay keeneen isticmaalku keenay waddanka ama se culumtan dunyawiga ah inay musaaxamayso ama ay cidhiidhido culumta shareecada barashadeeda inay ka ilaaliyeen iyagoo ilaalinaya ishii saafiga ahayd ee kitaabka iyo sunnada in ardaygu uu cidlo ka helo oo uu barto oo uu noqdo qof mutadallic oo ka feedha buuxsan macaahiddaas waa wada garanaysaa waxaan ka tilmaami karaa hadda oo aan magacooda sheegi karaa tusaale ahaan macdu sunna oo ku yaalla caasimadda oo burco ku yaal oo gabiile ku yaal waxaa ka mid ah macad bin baaz ashaykhu alimaam cabdilcaziiz bin cabdillahi bin baaz raxmat ullaahi caleyh loogu magac daray ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah haanawiyatu daar lxadiid ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah kuliyat shariica oo diraasaat alislaamiya oo taabico ah jaamacadda golis kuwaas oo dhan baa ka mid ah oo intaasoo fawj ay macaahiddaa ka baxday oo maanta raggii ka baxay ay yihiin rag dalabatulcilmi ah oo masiiradii cilmigana sii wada barashadeedii ducaadda ku ah oo masaajidada xalaqaadka cilmigaa ka qabta qaarkoodna ay yihiin a'immat almasaajid iyo dad khudabo ah oo maanta u haya ummadda muhimmadda weyn inay sunnadii ka nashriyaan min khilaali اlkhuطb min khilaali اlkhuطb wاlxalaqaat اlcilmiya waxaa ka mid ah in ay dadkii bareen kutub waddankeenna aan lagu aqoonin markii hore oo ah kutubtii sunnada oo wixii aan soo gaadhin kutubtii aimada salafka dacwa salafiya ayaa u horreysay wax dadka barta oo ummaddan xaadirka ah maadigeedii ku xidha dadkii hore iyo dadka maanta jooga salafkii iyo khalafkii maanta jooga dadka isku xidhay wa qadiiman qiila horena waxaa loo yidhi man laa maadiya lahu laa xaadira lahu qofkaan maadi lahayn xaadirna ma leh cadowgu wuxuu ku dadaalay in ummaddan iyo salafkoodii la kala jaro oo aanay isku abtirsan oo isu isa sheegan dacwa salafiya raadka weyn ee ay nufuusta dadka kaga tagtay waxaa ka mid ah inay ku xidhay ummaddan culimmadoodii ha ahaadeen culamaau saxaaba iyo culamaau taabiciin iyo waman bacdahum iyo kuwii ka dambeeyey ilaa culimmada qarnigan jooga ee maanta looga markhaati kacay cilmiga iyo camalka iyo fadliga ay leeyihiin iyo mu'alafaadkoodu u aafaaqda iyo jihooyinka meel walba ay ka dhaceen iyagoo u taagan inay sunnada nashriyaan inay cilmiga saxiixa nashriyaan iyagoo aan cid kaga doonayn ammaan iyagoo aan cid kaga doonayn mushkhaayad ilaahay tabaaraka wa tacaala kaga doonaya inay raallahaanshihiisa ku helaan iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ku mannaysto jannadiisa qaaliga ah oo jihaadka dacawiga har iyo habeen u taagan oo aada moodo inay yihiin xayaatadooda inay u waqfeen iyaga iyo kutubtoodaba ummadda muslimiinta inay cumrigooda u hibeeyeen waxaa ka mid a raadka wanaagsan ee dacwa salafiya ay maanta ummadda ku leedahay in ay bartay culimmadooda inay kala bartay culimmada cilmiga saxaa laga qaadanayo iyo kuwa mutacaalimiinta ah culimmada iska dhigaya ee culimmada garbahooda qabsanaya si ay isugu dherariyaan waxay bareen dadka ru'uusta u ah ama madaxa u ah bidcada ha ahaadeen kuwii quruntii hore jiray inay qaybsiiyeen waxay ahaayeen iyo sidii loo radiyey iyo salafka mawaaqifta ay ka qaateen wanaagsana iyo kuwa maanta casrigan iyo asaaliibta kala duduwan iyo dariiqadaha kala duduwan ee ay dadka uga sarfiyaan ama uga leexiyaan sunnada ayaa ay dacwo salafiya dadka bartay waxay bartay inay culimmada maanta caamiliinta ah ee maxalu fatwaha ah ee dadka fataawaha cilmiga siinaya ee har iyo habeen cilmigooda la jaqaayo ee cilmigooda la qaadanayo inay dadka u sheegaan oo asmaadooda sheegaan waxay dacwo salafiya raadadkeeda muuqda ka mid ah in ay caddaysay mawaaqifta saxa ah ee ummadda muslimiinta inay qaataan ay tahay xagga fitanka iyo xuruubta iyo dagaalada soo cusboonaada muslimiinta dhexdooda ee mar walba ay ku hoobanayaan dad abriye ah oo beri ka ah ay ku hoobanayaan kuwaasaynu bayaamin doonno insha allahu tacaala fii maa bacd wax ka mid ah dacwa salafiya raadka ay ummadda ku leedahay waxaa ka mid ah inay faafisay caqiidadii saxiixa ahayd oo ay la dagaalantay bidaca iyo khuraafaadka iyo shirkiyaadka bidacaasi ha ahaadeen kuwa munaasabada leh oo sanadkii mar yimaada kuwa yowmiya oo maalin walba la sameeyo kuwa usbuuciya oo dadku ay sameeyaan ha ahaadeen bidacaasi bidax xagga ictiqaadka ah iyo bidax xagga camalka ah kay doontaba ha noqdeene iyagoo aan u kala eegaynin farqin oo farqi u kala samaynaynin ayaa ay dacwo salafiya ay caddaysay iyada oo la jahraysa dacwaddaas waddadaa ay marmartay oo ay ku caddaynayso xaqana waxaa ka soo gaadhay dhibaabo fara badan oo la dhibay oo dacaayado lagu faruuray oo dad fara badani ay dooneen inay liyudfiuu nuur allahi biafwaahihim inay afkooda ku baktiyaan dacwadda xaqa ah oo ay culimmadooda tuhmeen oo ay dacwaddan tuhmeen oo ay ku direen xukuumaadka jira ay ku direen laakiin xaqiiqadii maalmo maanta kasii dambaysa likulli dii caynayn qof kastoo laba indhood leh ay u muuqanaysa waxaa ka mid ah inay dacwa salafiya ay iska taagtay mowqif cad fitankii kala dambeeyey ee ummadda u diiday inay nasato ee ummaddan soo food saaray fitankaas oo ay ka mid tahay kuwo ummadda hore u halakeeyey ilaa laga gaadho waktigii salaf oo dacwa salafiya quruntii salafka dadka culimmadii noolay ay waktigaa bayaamiyeen oo saxaabadu ay bayaamiyeen waad og tihiin waktigii saxaabadu ay noolaayeen inay fitanku bilaabmeen waa og tihiin mawaaqiftii cadcaddayd ee ay saxaabadu ay iska iska taageen fitankii dhex maray saxaabada dhexdeeda iyo dadkii taabiciinta ahaa ilaahay tabaaraka wa tacaala min fadlihi wa raxmatihi waxaa ka mid ah waktigii cilmigu uu ugu xoogganaa ee sunnadu ay ugu xoogganayd ayaa firaqa xooggiisii soo baxeen firaqaas soo baxay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu u diyaariyey culimo rabbaaniyiina oo cawradooda qaawiya oo asmaadooda sijila oo aan waxa weeyaan caqaa'idka baatilka ah iyo bidacaasi maqsaha ay leedahay iyo waxay xambaarsan tahay bayaamiya kutubtooday ku diiwaan gareeyeen way uga digeen ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku anfacay ummaddii waktigaa joogtay oo dad fara badan alle kaga badbaadiyey wixii qadarka alla tabaaraka wa tacaala ee saabiqa ahi ugu horeeyey inay fitankaa dhex gelayaan ama ay ku hoobanayaan ama ay ku gubanayaan ama ay raacayaanna waa ay raaceen waxa weeyaana waa min xikmat illaahi tabaaraka wa tacaala walaalayaal mawaaqifta nabiilka ee cadcad ee ay dacwa salafiya dacwaadka kalena kaga duwan tahay ee ay muujiyeen ee maanta baahday ee dadku ay maanta dad fara badan u soo noqonayaan ee xataa jamaacaadkii wax ka midii ay maanta dad fara badan oo atbaac u aha ay u hanqaltaagayeen qaarna ay kaba soo noqdeen waxaa ka mid ah akarka xun ee ay leedahay alkhuruuj calaa waliyi amri lmuslimiin in dadka madaxda muslimiinta ah ee talada muslimiinta haya in dagaal lagu qaado oo la gaalaysiiyo oo dagaal lagala hortago in waxa weeye arrintaasi ay shareecada aanay ku bannaanayn taas way caddeeyeen iyaga oo ictimaadaya axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo aaahaartii salafka ka soo aroortay oo uu ka mid yahay xadiiskii cubaadata bnu saamit ee caanka ahaa dacaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam fabaayacnaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa noo yeedhay markaasuu beeca na naga qaaday fa qaala fii maa akhada calaynaa beecadii uu naga qaaday waxaa ka mid ahaa an baayacnaa cala asamci waaaca في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان إن أنن أن مغل أو أضيعنه أن حالة كسته حالة أو عسر جيرو إي حالة أي فضيت كو جيرو حالة كسته إن أن أضيعنه تتك مدحدة أه oo aanu adeecno haddii ay sadbursiyo qaataan wixii ummadda ka dhexeeyey hadday xukun tahay hadday maal tahay oo aanan talada ehelkeeda ku qabsan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam beeca iyo cahdi nagula galay allaahumma ilaa inaanu aragno inay gaalnimo ku dhaceen cad oo ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa aanu burhaan iyo xujo aanu ku haysanno waxaa ka mid ah suwarka ay ka digeen dacwa salafiya ay ka digtay oo ummadda maanta u caddaatay in haddii dadka xukaamta muslimiinta ah shawkadoodu ay daciifto ama awooddoodu ay daciifto ama ciidamadooda qaar ka mid ay tamarud ku sameeyaan oo ay xukunkii ay ku baxaan in aan la raacin oo aan laga qaybgelinin oo aan fidnada lasii ziyaadin sidii cuhmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu uu yeelay markii khawaarijtu ay hareereeyeen gurigiisa ay ku hareereeyeen oo ay u diideen inuu masaajidka nabiga sala allahu alayhi wa alihi wasalam uu kusoo tukado cubaydillaahi ibnu cadi ibni khiyaar ayaa u yimi cuhmaan ibnu cafaan wuxuu ku yidhi innaka imaamu caamatin wa nazala bika maa taraa imaamkii caamka ahaa baa tahay waxaa aad aragtana maanta way kugu habsadeen wa yusalli lanaa imaamu fitnatin imaam fitnaa baana tujiya nimankii khawaarijta ahaa ayaa masjidkii nabiga sala allahu calayhi wasalama qabsaday iyagaana imaam u magacaabay iyadoo cuhmaan ibnu cafaan uu nool yahay dabadeetana saxaabadii iyo salafkii intay u yimaadeen bay ku idhaahdeen cuhmaan ow imaamkii muslimiinta ee caamka ah waa adiga waxaa kugu habsadana waad aragtaa imaam fitnaa baana na tujiya maxaanu yeellaa annagoo xaraj dareemayna iyo dembi ayaanu salaada gallaa cuhmaan ibnu cafaan waxa uu yidhi xuqnan lidimaa'i lmuslimiin muslimiinta dhiigooda isagoo ilaalinaya inaanay daadanin oo fidnadu aanay sii ballaadhan wuxuu ku yidhi assalaatu axsanu maa yacmalu nnaas salaadu waxa ugu fiican ee dadku ay qabtaan weeyaan fa idaa axsana annaasu fa axsin macahum haddii si wacan ay u tukadaan la tuko wa idaa asaa'uu fajtanib isaa'atahum hadday xumeeyaanna xumaantooda ka dheerow ayuu yidhi qisaduna fii saxiixi imaam albukhaari ayay ku taallaa marka waxa weeyaan imaamka muslimiinta ah haddii shawkadiisu ay daciifto oo taladii ciidamo gadooday ay la wareegaan waxa weeyaan ninkaa ciidamada wata waa imaamu fitnatin ilaa fitnadaasi ay baktiyayso oo ay meel fadhiisanayso muslimiinta waxaa laga rabaa inay afkooda iyo gacantooda inay kaka afhaystaan fitnada oo gacantooda ay fidnada ka afaystaan waana ta ay bayaamiyeen dacwa salafiya ay meel walba ay bayaamisay waxaa ka mid a suwarta xunxun ee maanta dagaalada ay ka dhaceen ee muslimiintu ay muslimiinta soo martay ee ay dacwa salafiya bayaamisay in haddii dadkii talada muslimiinta hayay geeriibo ku timaado oo dadkii raciyadda u ahaa aanay weli saarin taladii cid aanay u dhiiban oo taladii lagu murmo oo loo beretamo oo dagaal ka dhaco oo mid walba yidhahda anaa u mudan inaan kursiga ku fadhiisto inaan laga qaybgelinin dagaalada noocaas ah inaan laga qaybgelinin cali bn abi aalib radia allahu tacaala canhu iyo mucaawiyat bn abi sufyaan oo laba saxaabi oo jaliil ahaa oo fitna ay dhex martay oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam labadaa daa'ifo uu sii sheegay ka xaqa u dhow haddana saxaabadii waxay udi u digeen dadkii waktigaa joogay oo way ka hor istaageen inaanay ka qaybgelinin fitnadaa maanta saxaabada qaar ka midii ay dhex galeen markii dambena ay ka toobad keeneen waxaa ka mid ah haddiiba dagaal uu ka dhaco muslimiinta dhexdooda qaabkuu doonaa uga dhacee in aan fitnadaa laga qaybgelinin dagaalkaana aan laga qaybgelinin ayaa dacwa salafiya ay si cad ay u bayaamisay waxyaalaha ay bayaamisay ee raadkeedii laakeen waxaa ka mid ah dadka kufaarta ah ee gaalada ah ee mucaahidiinta ah ama musta'miniinta ah ee waddanka ku soo galay fiise ee dowladda islaamka ee halkan ka dhisan ee ay siisay fiise ama se cahdi iyo ballan ay la gashay oo ay siisay ballan ah inay nabadgelyo ay kala qaataan oo ay nabad kala ahaadaan in waxa weeya inaan lala dagaalaminin qofkii la dagaalamaana in aanu urinaynin jannada sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu caddeeyey man qatala mucaahidan lam yarix raa'ixata aljanna waxaa ka mid a suwarka dagaalada maanta waddankeenna ka dhacay soomaaliya ka dhacay ee dacwa salfiya qaarkood ay dhibaata ka soo gaadhay ilaa qaarkood lagu laayey iyagoo xaqii caddaynaya oo ay meel walba ka rideen oo ay maanta muxaadaraadkooda ay duuban yihiin oo ay maalinkaa maanta mu'alafaadka iyo kutubtiiyo rasaa'ilka ay ka qoreen maanta ay taallo in dadka muslimiinta ah ee maanta nool in safkaa lagaga qabto dagaal iyadoo loo kala aaba yeelin mid mustaxiq ku ah iyo mid aan ku ahayn arrinta noocaasana waxaa sameeya laba qolo ayaa maanta samaysa labadaa qolo qolo waxa weeyaan qolo maanta gaalaysiisay dadkii muslimiintaha dhammaanteed meel ay joogaan oo waxay leeyihiin xukaamta caalamalislaami maanta haysata waa dad kufaar ah shucuubta maanta xukaamtaa ka raalliyihiin iyaguna waa gaalo markaa waxa weeyaan si harami ah oo musalsal ah ayay u gaalaysiiyeen xukaamta iyo maxkuumiinta labadaba gaalay ka dhigeen sidaa daraaddeed waxay yidhahdeen waa inaynu barbar kaga qabanaa intaynu awoodi karayno waxayna sameeyaan dagaallada ay qaadaan waxa u cad inay maanta la beegsadaan meelaha caamka e laysugu yimaado inay qaraxyo ka sameeyaan iyagoo aan u aabba yeelaynin oo aaminsan dadka ku dhimanaya kal xasharaad bay yihiin oo waa gaalo qaarkood waxay aaminsan yihiin maahee kuwa xukaamtaabaa gaalo ah iyo xaashiyadooda kuwa raacsan sida milatariga sida booliiska sida maxkamadaha iyo wixii la halmaala sidaa daraaddeed qofkay meel ku arkaan maraya kuwa noocaas ah walow dadkaba ha ku dhex jiree waxa weeyaan qaraxyay la beegsanayaan marka lagu yidhaahdo kaah haddaad doonayseen maxaa kuwan kale u laynaysaan waxay leeyihiin kaas ayaanu la beegsanaynaa kuwa kalena yubcahuuna calaa niyaati niyadooda lagu soo saari doona maalinta qiyaamaha waxaa ka mid ah suwarta maanta fitanka ah ee ay dacwa salafiya ka digtay ee meel walba ka caddaaday waxa weeyaan alqitaalu bilaa raayatin musallaxatin kaalqitaali can alqawmiyati aw alqabaliyati aw alxisbiyati aw addimuqraatiya in dagaal maanta dadka muslimiinta ay galaan calan indhala inay ka hoos dagaalamaan calankaa indhahala ay ka hoos dagaalamayaan ha noqoto dadkii muslimiinta oo qabyaalad ku dagaalamaya ama qawmiyad ku dagaalamaya ama ciraq ku dagaalamaya ama xisbiyad ku dagaalamaya ama maalinkaa maanta dimuqraadiyad ku dagaalamaya sida dad fara badan oo ku leeday doorashooyinka caalamalislaami sanad walba oo la leeyahay annagaa xaqa taagan iyo qolada kale oo waxa weeyaan kusoo duulaysa walaalayaal waxaa ka mid ah suwarta muxaramta ee maanta dacwa salafiya ay la infiraaday ee keligeed loo yaqaano in ay ka digeen mudaaharaadka iyo ictisaamaadka wax la yidhaahdo oo ah in dadkii dabadbaxyo loo sameeyo ay soo baxaan iyadoo si qawqaa'i ah dadkaasi ay u soconayaan iyagoo dadkaasi samaynaya si cudwaan ku jiro iyo iyo nacayb ku jiro iyo karaahiyad oo dadka cadhadoodii la istaarayo dadku dabeetana ay qaadanayaan dhagxaan qaadanayaan hub qaadanayaan waxay doonaan ay kharibayaan oo waxay doonaan ay baabi'inayaan oo ay wax kale iska daaye dadka shawaaricda maraaya ee gawaadhida soconaysa ay jajabinayaan inay gubayaan goobihii caamka ahaa ee maraafiqda ahaa ay gubayaan inay xafiisyadii ay ololinayaan in taasi ay keentay in xuruub dabawiya ay ka dhacdo oo dadkii muslimiinta dhexdoodii iyo meelihii caamkaa markii lagu soo qamaamay ay dowladdii kuwa ka tirsanina ay qalad galeen oo dadkii ay toogtaan oo halkaasi ay fitno weyne ka dhacdo waxaa jirta oo innaga weli aanina soo gaadhin oo fitan caalam islaami ku dhammaaday ah in dad fara badani ay ka soomaan cuntooyinka iyagoo doonaya arrimo siyaasadeed in loo fuliyo taasaa ka mid ah oo ay dacwa salafiya intaa ay caddaysay waxaa ka mid ah ikhtiyaalaadka in dad gaara si gaara loo ugaadhsado ama gaala ha noqdeen ama muslimiin ha noqdeen dadkaa gaalada oo beledka laga yaabo inay ku joogaan inay fiisayaal ku joogaan dadka muslimiinta ah oo qaarkood intay guryo hoostood ku xukumeen ay yidhaahdeen way ridoobeen ama way gaaloobeen inay dadka noocaas ah waxa weeyaan hoos hoos loo dilo oo ikhtiyaaraad loo sameeyo kuwaasaa ka mid a waxyaalaha raadka wacan ee dacwa salafiya maanta ay ummadda u sheegtay ee ay kaga tagtay oo ay ka sii daysay khutabkooda iyo muxaadaraadkooda ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah inay saxday mafaahiim fara badan oo qaldan oo ay ka mid tahay takfiirka iyo bidaca maanta oodaha goostay oo cadnaa shay wax lagu gaalaysiinayo waxaa ka mid ah in laan ay maanta jamaacaad fara badan oo dacawii ay dadka u laqimaan duruustooda ugu laqimaan ama ay meelaha gaargaarka ugu laqimaan in ay sheegaan atakfiir alcaam inay maanta lagu gaaloobayo si caama loo gaaloobayo iyagoo aan tafsiil u yeelinin alxukmu bigayri maa anzala allah iyo muwaalaat almushrikiin waxaa ka mid a walaalayaal raadka fiican ee ka tagtay inay dacwa salafiya kala qayb qaadatay shacabka iyo xukuumadda meelay joogtaba nabadgelyada sugitaankeeda oo ay uga digtay waxaa la yaalo wixii khalkhalgelinaya waxa weeye nabadgelyada caamka ah oo ay markii ay tafjiiraadku intii aanay imanin ka hor markay dadka uga digi jireen qaraxyadooda ay xaaraan yihiin muslimiinta dhexdooda lala beegsadaa ee in la gaalaysiyaa inay muslimiinta dhexdooda si caama loo gaalaysiyaa inay xaaraan tahay dad fara badani way la yaabanaayeen qaarkood waxay lahaayeen hadalkaas uu ninkaasi ku hadlay waa hadalkii buush ku hadlay oo xamdale iyo basmale loo sameeyey ayay qaarkood ay lahaayeen markii waxa weeyaan arrimaha noocaasa laga hadlayay waxa weeye walaalayaal markii qof walba qaraxii hortiisii yimi ee amni xumadii hortiisii ay timi ee xukuumadii shacabba la kacay ayaa dib loo xasuusto lalahaa war dacwa salafiye waxay talow maxaa la sii tusay waxba nalama tusin gaara laakiin wixii culimmadu ka digeen ee kutubta ku qorayd ayuun baanu culimmada dadka usoo gudbinaynay oo aan usoo cardinaynay iminkana waxyaalo fara badan oo weli alaankada amniga waxyeelaya ama waxa weeye dadka inxiraaf ku ridaaya ama dhallinyarada luminaaya ayay dacwa salafiya weli ka digaysaa laakiin dad fara badani weli aanay u bislaanin walaalayaal waxaanu leenahay kitaabka iyo sunnadaa maanta dadka loo sheegaayo iyo dacwaddan xaqa ah ee dadka loogu baaqaayo oo dadka lagu xidhaayo salaf alumma oo dadka looga digaayo tafaruqa iyo iyo iyo dadka in loo qaybiyo axsaab in loo qaybiyo kooxo kooxo waxa weeyaan dacwadda noocaasee xaq ah waxa weeye walaalayaal waa in la ajiibaa waa in waxa weeye la nashriyaa xukuumad iyo shacaba annagu waxaanu leenahay waxaanu taagannahay kullu lmuslimiin kullu lmuslimuun salafiyuun kullu lmuslimiin salafiyuun ilaa man aba muslimiinta oo dhan waa salafiyey ninkii iska diiday mooyaane ninkii kitaabka iyo sunnada raacay oo sidii salafu saalix ay u raaceen cilman wa camalan wa caqiidatan u raacaya waa salafi oran mayna intaanu iyo dhakaalay oo waxa weye dacwaddaanu kugu soo darayna beeca u laqimi mayno walaa khaasa siin mayno walaaga yagu waxa weeyaan caam wuxuu u yahay muslimiinta saxan oo dhan ayuu u yahay waxawaan waxaanu ka beri noqonaynaa oo keliya dadka kufaarta ah waxaanu ka beri noqonaynaa dadka muslimiinta ah ee macaasida ama bidac ku dhacay inta macaasi iyo bidacay ku dhaceen qadarkay leegtay baanu ka beri noqonaynaa annagoo walaagii caamka muslimiinta aan marnaba ikhlaal ku samaynaynin oo aan ka tegaynin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dacwadda xaqa ah aan aan u iftiimiyo dadka wixii aan garanin oo ay ay ogaadaan inay dacwadda xaqaa tahay haddaan wax ka tegay culimmadaa tambiihin doona intaasaan ku gaabsanaya wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatubu ilayk
jaza allahu sheykh khayra aljaza kalimaadkaas aadka u qiimaha badan ee cilmiga xambaarsan iyo tajribada dacawiga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaan mashaayikhdeena khayr fara badan ha siiyo
walaalayaal waxaanu rajaynaynaa in shaa allahu tacaala inaad kulligiin ka faa'iidaysateen muxaadarinkan qayimka ah oo ka baxay nadwaddii cilmigii ahayd alsalafiyatu manhajun rabbaaniy waa waajibun sharci intaynu ku kulmayno dowrooyn kale iyo nadawaad kale cilmiya oo qiimo badan sidaanoo kale waxaan iiga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed وعلى آله وصحبه أجمعين ولالهن في منهج أونلاين والسلام عليكم ورحمة الله